Guddiga gaadiidleyda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa dayactir iyo dib u dhis ku bilowday laamiga dheer kaasi oo ay burbur u geysatay fatahaadda webiga Shabeelle. Dhismaha iyo dayactirka ayaa waxaa iska kaashanaya gaadiidleyda Beledweyne maadaama ay dhibaato kala kulmaan marista waddadani. Cabdinaasir Cali Cumar oo ka mid ah guddiga dhismaha iyo dayactirka waddada laamiga ayaa ka warbixiyay shaqada ay ka qabanayaan waddada.
waxaan ka shaqaynaynaa een, daraawiishta iyo meesha la yidhaahdo cilmi loos ama ama ee, sheekh maxamed macalin kadhadda intaas waxaana keenay inaan ka shaqayno maadaama ay biyo kusoo baxeen ee meeshii godadkii iyo eber noqdeen buundadiina haddii baabuurta lagu fasaxo oo gaadiidka uu ku baabi'inayo ama buundadii ama jidkii gaadiid waaweyn oo xamuul oo aada u weyn ay taagan yihiin yaan waxaan garanay in aan ka shaqayno si ay baabuurtaasu caqabad ayna ugu gaarsiinin maadaama waddadii ay biyaha ay gaarsiiyeen Een, haddana meel fiican ay noo maraysaa insha allah hadduu alla idmo berrina inaan fasixi doono haddii suurtagal noo noqoto waa rajaynaynaa insha allah waxaana isku xilqaanay marka waa intaa cid kaleeto annaga hadda wax na siisaynan maan arag haddaan nahay gaadiidley ta magaaladan waa ka warhaysiin sidaasaan isku xilqaanay in aan ka shaqayno haddana meel fiican inoo maraysa insha allah Een, hadda carradiyaan dhignay Een, caawadana waxaan rajaynayna hadduu ilaah yidhaahdo in alla labeeleeyo oo laga shaqeeyo insha allah Waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa saameyn ku yeeshay daadadka iyo roobabka kuwaas oo ay dhibaato badan kala kulmaan gaadiidka.